subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxee raadiyahaasinba waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar bamgacdeed waa weerar bamgacmeed ah oo xalay lagu qaaday fadhiisimo ciidamada dowladda ay ku lahaayeen xaafad ka tirsan magaalada muqdisho ciidamada dowladda ayaa xalay toogtay nin weerar ka geystay gudaha magaalada muqdisho qaramada midoobay ayaa si kulul u cambaaraysa weerarkii ka dhacay deegaanka lavoole ee duleedka magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa booqasho ku tegey dadkii ku dhaawacmay qaraxii ismiidaaminta ah ee lagu weeraray injineerada turkiga ee dhisaya waddada xidhiirisa muqdisho iyo afgooye qaar ka mid ah siyaasiyiinta hiirshabeelle ayaa fariin adag u diray dowladda soomaaliya ee maamulka gobolka hiiraan waxgaradka gobolka hiiraan ayaa dhaliil xooggan u jeediyey jabhadaha ka dhisan maamulka hirshabeelle hogaamiyaha jubbaland ayaa ku baaqay in laga tashado sidii laisugu imaan lahaa shir looga hadlayo aayaha dalka gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa afayeen cusub u magacaabay maamulka gobolkaasi kadib rashado ka dhacay magaalada beledweyne wararka dibadda subaxnimadkan simbaydiineysana waxaa ka mid ah tobanaan qof ayaa lagu dilay tiraintaasi ka badanna way ku dhaawacmeen kadib weerar ka dhacay waddanka neejar iyo dowladda armeniya oo sheegtay in dagaalkii lixda toddobaad socday ee sanadkii hore ee la gashay azerbaijaan ay ku dhinteen dad ka badan kuwii horey u qirtay waa subaxnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha koowaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu daroon iminkana iyagii ofisan faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar balmgacmeed ah oo xalay lagu qaaday fariisimo ay ciidamada dowladda ay ku lahaayeen xaafad ka tirsan magaalada muqdisho dhanka kalena ciidamada dowladda ayaa toogtay nin weerar ka geystay gudaha caasimadda warar dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan weerar loo adeegsaday bamgacmeed ah oo xalay fiidkii ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaana suuqa bakaaraha kaasi oo geystay khasaare kala duwan nin hubaysan ayaa weerarkaasi ku qaaday fariisimo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ku lahaayeen isgoyska degmada howlwadaag ee gobolka banaadir waxaana wararkaasi weerarka dib laga maqlay rasaas ay furan ciidamada halkaasi ku sugnaa dad goobjoogayaal ah oo si gaara warqabadka simbah ula hadlay ayaa u sheegay in weerarka ay ku dhaawacmeen saddex qof iyo hal askari oo ka tirsan ciidanka booliiska uu yahay halka laba kalena ay ahaayeen dad shacab ah oo goobta kaag dhowaa ninka weerarka fulayay ayaa markii hore isku dayay inuu goobta u ka baxsado hase yeeshee askari dharcada oo xilligaasi goobta ku sugnaa ayaa toogasho ku dilay ninkii weerarkaasi geystay ciidamo kale oo ka tirsan booliiska dowladda federaalk soomaaliya ayaa toogtay isgoyska howlwadaag ee gobolka banaadir isla markaasi halkaasi ka qaaday ninka hubeysnaa oo la toogtay waxaana magaalada muqdisho horey uga dhacayay weeraro caynkaana oo kale ah ay sameynayaan dagaalyahanada al-shabaab kuwaasoo ay ku bartilmaameysanayaan fariisimo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin isgoosyada magaalada muqdisho waxaana weerarkii xalay uu kusoo aadayaa xilli maalmihii u dambeeyey weerar lagu dilayay rag ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ay ka dhacayeen gudaha magaalada muqdisho waxaana weerarkii u dambeeyey uu ka dhacay degmada warta nabadda ee gobolka banaadir qaramada midoobey ayaa si kalul u cambaaraysa weerarkii ka dhacay deegaanka lafooleh ee duleedka magaalada muqdisho xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa si kulul uga hadashay qaraxii ismiidaaminta ah ee shalay ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ee lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda iyo injineero turkiga oo ku sugnaa duleedka lafoole qoraal ka soo baxay xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in aad ay uga xun yihiin weerarkaasi lagu qaaday injineero dhisayay wadada xidhiidhisa muqdisho iyo degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose iyagoo falkaasi ku tilmaamay inuu ahaa mid foolxun qaramada midoobey ayaa tacsi u dirtay dadkii ku geeriyooday qaraxaasi ka dhacay deegaanka la foolay islamarkaasna kuwii ku dhaawacmay caafimaad deg deg ah u rajeysa waxaana ay sheegeen inay aada uga murugsan yihiin weerarkaasi ka dhacay deegaanka la foolay ee duleedka muqdisho bahda qaramada midoobey ee soomaaliya waxay aada uga xumaadeen murugsan yihiin falkii foosha xumaa ee al-shabaab shalay ay ku beegsadeen shaqaale isugu jira soomaaliya iyo turkiga kuwaasoo ka shaqeynaya mashruuc muhiim ah oo kaashanaya shaqaalaha dalka oo ka faa-iido ah dhammaan ummadda soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska qaramada midoobey ugu yaraan afar qof oo kamid ah ay kamid yihiin muwaadiniin turkiya ayaa ku geeriyooday qaraxii shalay ka dhacay duleedka muqdisho halka shan kalena ay ku dhaawacmeen waxaana mas-uuliyadda weerarkaasi qaraxyada ahaa sheegtay dagaalyahanada al-shabaab ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa booqasho ugu tegay dadkii ku dhaawacmay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee lagu weeraray injineerada turkiga ee dhisayay wadada xidhiidhisay muqdisho iyo afgooye ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa xalay booqday isbitaalka erdogan ee magaalada muqdisho dhaawacyadii howlwadeenadii ka shaqeynayay dhismaha wadada isku xirta muqdisho iyo afgooye oo shalay qarax ismiidaamin ah lala egtay ra-iisul wasaaraha ayaa waa- yaa mid mid u dul istaagay howlwadeenada ku dhaawacmay iyagoona ka shaqeynayay horumarinta dalka kuwaas oo ay ka mid ahaayeen injineero u dhashay dalka turkiga waxaan u mahadceliyey wuxuu u mahadceliyey ra-iisul wasaaraha dowladda iyo shacabka turkiga siday u dhiiran yihiin garabsiinta walaalahooda soomaaliyeed oo ay al-shabaab barbil- u bartilmaameedsay- waa u bartilmaameedsadeen dadaalka dib u dhiska ay ka wadaan dalka ra-iisul wasaaraha dalka ayaa alla u weydiiyey naxariista janno inuu alla ka waraabiyo walaalihii turkiga ahaa ee ku nafwaayey falka iyo muwaadiniinta soomaaliyeed ee kala shaqeynayeen dhismaha wadada muhiimka ee isku xirta muqdisho iyo afgooye si kastaba al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxa ismiidaaminta ay shalay ka dhacay deegaanka la foolay duleedka magaalada muqdisho iyagoona sheegay in ay dileen sargaal la ka tirsan dalka turkiga halka askar ka tirsan ciidamada dowladda sida la sheegay ay dhaawac ba-aan soo gaarsiiyeen hogaamiyaha jubbaland ayaa ku baaqay in laga tashado sidii laisugu imaan lahaa shir looga hadlayo ayaha dalka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa gabgabadii shirweynaha Heritage- heritage ee garowe ka jeediyey khudbad ka hadleeyey dhinacyo kala duwan madaxweynaha ayaa ka hadlay xaaladda ammaanka dalka iyo marxaladda kala guurka uu dalka marayo wuxuuna ugu baaqay dhammaan dhinacyada isku shaqeynayaan sidii loo dhammayn lahaa kale aragti duwanaanshaha ka jira islamarkaana la isugu imaan lahaa shir lagaga tashanayo ayaha dalka waxaa kaloo madaxweynuhu uu sheegay in xaaladda ammaanka dalku ay muhiim u yihiin doorashooyinka si nabada ku dhaca taasi oo lagu arki karo wadahadal iyo sidoo kale si loo midoobo taasi oo loo tabashooyinka jiro loo xalin lahaa axmed maxamed islaam madaxweynaha jubbaland ayaa hoosta ka xariiqay in al-shabaab ay ka faa-iideysanayaan xaaladda dalku ku jiro isagoona beegsanaya dadka shacabka wuxuuna ku baaqay in dadaalka ama dagaalka loogu jiro ay u baahan yahay in lasii xoojiyo inaan weyno rasaas aan shabaab kula dagaalano bal eh, waxaa jirtay tusaale yar baan idin siinaya rasaas shabaabka oo aan kula dagaalamayno saguuni yaa waxaan weynay rasaaso cidhiidhi baan qabsannay waan si u baanu ku helno meelaan ka soo gadaneen shabaabka waxaa ka go-ay rasaasta beekeemka inay ka goday annagoo og baan qolada saaxiibadeen ahaaye yaan la wadaagno oo ku nidhi nimankaas intaasaa ka go-aan hala waxeeyo within one day bay kula yimaadeen rasaastii baan qaadnay waa rasaasta dowladdu ay hadda soo- la soo degtay maarta ileen dabada waa la akhriyayahay ee hadda taalla ee annaga lanoo diiday inay afar iyo labaatan sac gudahood kula yimaadaan oo ay keensadaan miyaa laga soo gaday miyaa la siiyey ma lagu caawiyey winoono say waxu jireen annagii inaan weyno shabaabkiina ay helaani waxay noqotay culays iyo caqabad waxaana soo raacay matalan markaan hadda jubbaland ka soo qaadno ciidanka sna waxay joogaan meesha la yidhaahdo oo aan ciidan aan wareejinayn uu yahay baardheere garbaarey iyo een, een, buurdhuubo saddexdaa meelood bay ka joogaan luuq doolow I mean, luuq doolow balad xaawo ceelwaaq dhooley afmadow qooqaani taabta kulbiyow kudhaa buurgaabo kismaayo buuloguduud cabdula biroole sanguuni dhulka in masaafada intaa leego dhowr iyo afartan goobood oo kalaana waxaa jooga ciid- ciidanka daraawiishta
dhinaca kale mudane maxamed Isla- axmed islaam axmed madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa sheegay in aynan waxba ka fulin heshiiska amniga qaranka ee dhismaha ciidanka xooga dalka islamarkaana ay dowladda ay ku bixinsay taakulada amni ee xaqa u lahaayeen ciidamada daraawiishta dowladaha xubnaha ka ah dowladda jam- waa dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale madaxweynuhu wuxuu intaasi ku daray in al-shabaab ay si fudud ku helaan hubka iyo agabka kale ee dowladda federaalk ay leedahay halka aysan helin ciidamada dowlad goboleedyada oo ay ugu dambeeyeen madaxweynaha ayaana ugu mahadceliyey machadka heritage ee shirweynaha ay ku rareen dalka iyadoona markii hore lagu qaban jiray dibadda taasi oo wax badan kasoo kordhinaysa saaxadda siyaasadda dalka iyo af- afdhaafsiga af- waa is-afgaranwaaga waa sidoo sheegay axmed maxamed islaam axmed madoobe isagoona si aad ugu mahadceliyey machadka cilmi baarista ee heritage sidoo kale madaxweynaha wuxuu u mahadceliyey dowladda iyo shacabka maamulka puntland sida milgahle ay u soo dhaweeyeen ay u martisooreen dhammaan madaxda iyo martida shirka aragti wadaagga ay ka qaybgaleen
meelaha qaar amisom baa nala joogta meelaha qaarkood ciidanka jubbaland keliyaa jooga dagaal baan gelaynaa dhaawac baa la soo qaadayaa waxaan keenaynaa garoonka kismaayo amisom waxaa la faray inaad qaadi kartaan oo keliya askariga sneda laba mid bay noqotay markaa inaan annagu qaadanno forgery oo intii loo sheega laydhaa war magaca sne ah lagu qaado oo aan sidaa ku geyn mayo maaha waxaa haddana culays kala noqotay dhaawicii oo labadii qofay soo wada dhaawacmaan in la yidhaahdo midka saneeda ana ha la qaado midka daraawiishta ana ha laga tago oo ay nabad kala noqotay oo askarigii morali ay dhibaata soo gaadho oo caqabad ay ku timaado oo ay mushkilad timaado waxaan odhan karaa barnaamijka amniga qaranku marka laga soo tago ciidamada hadda diyaaradaha maanta lagu qaadayo iyo waxa la samaynayo ma jiraan amni qaran laga wada shaqaynayo mana jiraan siyaasadii lagu hageeyeyna maalintii aan wada gaadhnay wax ka dambeeyo oon isaga nimid mayna jiro xataa xidhiidh ma jiro deegaanada intaa laga idiin sheegayeen ciidankaas wuu ka dagaalamayana isagaa lagu daayey waxay noqotay sidaan maaldhow idiin sheegay in noocaa ay u dhacdo waxaan is leeyahay haddaan siyaasadda laga heshiin oon amniga qaranka wixii la iskaga ogaado lagu heshiin oo masaalixda gaarka aan laga saarin ma jirayo siyaasad qaran shabaabna lagulama dagaalami karayo cadowga aan leenahayna maanta shabaab maaha waa innaga dhexdeenna waxa kala shaqaynayana waa innaga arrintaa amniga heshiiskanagiina ma hirgelin wixii aan ku heshiinayna ma jirin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo marka koowaad macadka heritage heritage oo infact soo qabtay shirkan ama madashan kulankan oo aan is leeyahay inay dadku isku arkaan soomaalidu inta badanna labeyntii ay fadhiyo fikirka la isweydaarsanayeyna qofkii ama waxyaalaha qaar ku qallabcaan ama ay u toosan yihiinba ay tahay kulligeed wixii halkaan ka yeedhay wax loo baahna ina maqlo aanan is leeyahay haddii dowladaagyada sidan oo kale ay marar badan dhici lahaayeen waxay bulshada soomaaliyeed ka heli lahayd bisay siyaasadeed iyo iyada oo mar walba isu urxaalata oo maanta qof walba uu la noqonayo markii la hadlo wixii lagu dhaliiray uu isweydiinayo isleeya aleeya halka waxbaad ku lahay inuu ugu yaraan ama saxo ama uu ogaado maliishaasi meesha uga timid
si kastaba shalay ayay ahayd magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland markii lagu soo gabagabeeyey shirka wadatashiga ayaa soomaaliya ay soo qabanqaabinaysay macadka heritage kaasi oo lagu qabanayo sanadkan waa maamulka puntland magaalada garowe isagoona mas-uuliyiin badan oo kamid yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka madaxdii hore ee dowladda qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamul goboleedyada iyo weliba madaxweynayaasha puntland jubbaland oo si hadal dheera kaga qaybgalay shirkaasi waa ka jeediyey munaasabad iyo weliba khudbooyin beenla badan taabanaya kaasi oo ku saabsan amniga doorashooyinka dalka iyo weliba marxalada kala guurka uu dalka marayo siba arrimaha doorashooyinka oo la filayo in doorashoy ka dhacdo soomaaliya iyadoona in badan ay soo hadal qaadeen madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland arrinta gobolka gado oo la sheegay in dowladda ay ka dhagataagayso waxgaradka gobolka hiiraan ayaa dhaliilay waa xoog waa dhaliil xoogan u jeediyey jabhadaha ka dhisan maamulka hirshabeelle qaar ka mid ah waxgaradka gobolka hiiraan ayaa maalmihii u dambeeyey oo waxay ku guda jireen xalinta jabhadaha iyo weliba maamulka hirshabeelle kuwaasoo isku khilaafsan muranka ka taagan isqabqabsiga magaalada beledweyne ee caasimada waa maamulka hirshabeelle taasoo in badan ay isku qabsanayeen mid ka mid ah waxgaradka gobolka hiiraan oo la hadlay idaacadda simba ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu dhaliil xoogan u jeediyey jabhadaha ka dhisan siiba jabhadda jenaraal xood uu ku sheegay inaysan ilaa haatan soo gudbin cabashadooda ay diyaar u yihiin dadkaasi inay dagaalamaan waxaana diyaar u sheegay in nabadoon iyo weliba maamulka hirshabelle ay diyaar u yihiin inay xaliyaan laakiin maamulkii aysan dadkii ku sugnaa magaalada beledweyne ee ka dhagar adeegayaan sidii xalkooda loo raadin lahaa iyagoo sheegay in aysan sheeganayn dabashooyinka ay qabaan waxuuna ku dhaliilin in ay dadkaasi qaswadayaal yihiin kaasoo ay qaskay ku abuurayaan magaalada beledweyne kaasooy doonayaan sida uu ku sheegay nabadoonka gobolka hiiraan maxamed yacquub isxaaq waxauu kaloo idiin kulul usoo jeediyey jabhadda jenaraal axuud oo sheegay in ay ka dambeyso qaskii weliba foodada banaanbaxyada ka dhacaya gulaha beledweyne
marka kuma guurdaraysanin laakiin suuragal ma ah igu soo tegi waxay hadday suuragal lahayn lagama carab lacaado suuragal ma ah igu soo tegi inaysa suuragal lahayn waa ogyihiin waayaha dambe waxaa la iska bartiyo maamaha boolkana baxdiya jirto ah ku qabso ku qadi maysido marka hadda waxaa taagan ku qabso adba ku qadigaa taagan marka nimanku waana ku qabeen waana ku qabseen marka qaabkaas hadda waxay jiraan laakiin ninkaana saraxada badan oo aad aan rajo ugu leenahay hadda howsha gacanta la galay isawaana uun hadda awalna mas-uul dhowr jeero mas-uul kusoo noqday gobolka haatana madaxweyne ku yahay madaxweyne ku-xigeeney ku yahay haddii madaxweynaha meesha ka maqan yahay sidaa dib matalo madaxweyne kii ahaan dhihi karnaa marka insha allahu rajo fiicana ka leenahay ninkaas ragana hadda waa waa ku dhex jiraa waayahaana kulamaha socdada khayr ala ka soo baxay ilaahi adoo runta wadankaana jabhado iyo foodo iyo waa yaqaana waana kasoo baali waxa hadda meesha ka jeeda ma aha jabhada ma aha jabhada waa la yaqaanaaho waa ka aad u baxdoo dhinac kasoo dagaalanto shaadkeeda iyo dawadeeda iyo gaadiidkeeda iyo shidaalkeeda iyo rasaasteeda iyo madafeedeeda jiidato meeshaan jenaraal xoog toban wiiloo adeer u yahayoo belediina xaafad kamid oo dhinacay xoogaa la joogaa ku qabsi ku qabi mayidaa hore kuugu sheegay kuwaasna jabhad lama yidhaahdo waxa hadda meesha uu ku hayaana suuragal waa naga diideen wasiirka arrimaha gudahana waxaan sharci ahaan kuma tilaabsan karo sidaas ugu soo tagay kumana guuldaraysanin waxaan leenahay marka darageedii aalijiinka ragga ugu horeeyaan oo ah madaxweyne ku-xigeen iyo guddoomiyaha gobolka insha allah waa xallin karaan runtaana ku xallin karaan oo beerreer ma dhacdo marka insha allah runta u tege walaalahooda waa dul qaadanayaan haddana culays meesha kala jiro aad iyo aad ay u mahadsan tahay meeshaas in la xallinayo aad iyo aaminsan adeer macaano horta waxay labay kala tahay haddii uu ku yiraahdo maamula wax katabana hayaa maamulka dadaa u dhaartay dadaa mas-uuliin u ah dadaa hadda hoor joogo dadkaasaa la rabaa oo dadku inay arkaan oo wejigooda arkaan si kastaba maamulka gobolka hiiraan ayaa wajahaya qalalaasi kuwaas oo ay wadaan sida la sheegay guud ahaan shacabka iyo weliba mas-uuliyiinta ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana sababaha loo sabeeyey inay ka dambeeyaan jabhado kasoo aruursamaya gobolka hiiraan siiba beledweyne waxaana rabshadihii ugu dambeeyay ka dhaceen gudaha magaaladaasi kaasoo banaanbaxyo ay dhigayeen dad shacaba ay kaga soo horjeedaan maamulka hogaanka u hayo cali guudlaawo xuseen madaxweyne ku-xigeenka maamulka hiirshabelle ayaa la filayay in uu dhexdhexaadiyo tabashooyinka reer baahil beledweyne waxaana haatan la sheegay ilaa haada inuu ku dhex jiro tabashooyinkaasi wallow wasiirkii arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya sida la sheegay wararka shimbaha shan ee loo sheegay ay uu ku guuldaraystay inuu xal u helo maamulka hiirshabelle iyo weliba jabhadaha ka dhisan beledweyne ka dhex taagan wallow maamulku haatan faraha kula jiro madaxweynahi madaxweyne ku-xigeenka maamulka hiirshabelle oo loo daayay arrinta ka taagan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa afayeen u magacaabay maamulka gobolkaasi kadib rabshado ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jiite cismaan ayaa afayeen cusub u magacaabay maamulka gobolka hiiraan xili magaalada beledweyne ay ka dhacayeen dibaxbaxyo looga soo horjeeda maamulka hirshabelle gudoomiye jeyte ayaa afayeenka maamulka gobolka hiiraan u magacaabay cabdi muumin cilmi isagoo kula dardaarmay in shaqadiisa uu si wanaagsan u guto afayeenka cusub ee maamulka gobolka hiiraan cabdi muumin cilmi ayaa isagoo kula dardaarmay in shaqadiisa uu si wanaagsan ayaa war uu soo noqday gudoomiyahii maamulka degmada maxaas waxaana maalmihii lasoo dhaafay uu kamid ahaa dadka dhaliisan maamulka cusub ee hiirsabelle hase yeeshee haatan uu ka mid noqday sida la sheegay maamulku sida aada u dhaliishanaa magacaabista afayeenka cusub ee maamulka gobolka hiiraan ayaa waxa ay kusoo aadeysaa xili caasimada gobolkaas ee beledweyne ay ka dhacayeen banaanbaxyo rabshado wata kuwaas oo ay dhigayeen shacabka iyo weliba maamulka halkaasi ka dhisan kaasi oo looga soo horjeedo maamulka cusub uu hogaamiyo cali guudlaawo xuseen ee hiirshabelle waxaana banaanbaxaas dhigayay sida la sheegay dad shacaba waxaana afayeenkan loo magacaabay maamulka gobolka hiiraan ee u magacaabeen afyeenka gobolka hiiraan isagoona dhaliilsanaa qaabka maamulka hiirshabelle ee wax u wado isagoona haatan lagu daray maamulku si aada u dhaliilayay waxaana warar hoose ay simbahelaysa sheegayaan inna maamulka ay si weyn u dhaliishan yihiin magacaabista loo magacaabay gudoomiyaha gobolka hiiraan maadaama uu kasoo horjeeday qaabka uu madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaaw xuseen wax u wado isagoona haatan la saftay maamulka dhaliishanaha hirshabelle isku soo wada duub afyeenkan ayaa waxaa si gaara lagu magacaabay inuu ka hadlo arrimaha doorish waa arrimaha ka taagan maamulka hiirshabelle tabashooyinkii weliba cabashooyinka sida uu usoo kala qaadi lahaa kadibna uu usoo gudbin lahaa maamulka uu hogaamiyo cali gudaawo xuseen guud ahaan waa nageynta dhegeystayaal warkii subax waad kala socoteen raadiyaha simba warka waxaa soo saaray halkaana idinkala socodsiinayay anigoo aanis maxamed sooman alfaafar sameynaya cidda warka iyagu seego waxay dib uga daalacan karaan barta internetka aan ku leenahay simba news dot net waad ku mahadsantihiin dhegeysiga ayaa la socodka warkayga subax
waxaa laga codsanayaa dadka muslimiinta inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka arraxmaan oo bilow ah bismillahi raxmaan raxiim alla wuxuu leeyahay watacaawanuu cala albira wataqwa walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaan samafalka iyo wanaagga isugu kaalmeeya xumaanta iyo dembigana ha isugu kaalmayna dhammaan marka dadka muslimiinta muxsiniinta waxaan ka codsanaynaa inay masjidka masjiduraxmaan layidhaha ay nagu saacideeyaan ay noogu kaalmeeyaan